Gobolka Iowa ayaa qorsheynaya inuu soo bandhigo dagaal cusub berri si loo helo macluumaad dheeri ah oo ku saabsan sida loo xiriiro tallaalada COVID-19. Si kastaba ha noqotee, guddoomiyaha ayaa carrabka ku adkeeyay intii lagu jiray shir jaraa'id maanta Iowans ma awoodi doonaan inay bilaabaan ku saabsan goobta www.vaccinate.iowa.gov. Gobolku wuxuu kaloo qorsheynayaa inuu la xiriiro dadka waaweyn ee Iowans ee u baahan helitaanka tallaal. Laga bilaabo Maarso sideedaad waxay furi doonaan xarun wicitaan si ay uga jawaabto su'aalaha ugana caawiso jadwalka. Guddoomiyaha Koonfurta Dakota Kristi Noem wuxuu ku sii kordhiyay cadaadiska ilaaliyaha guud ee gobolka in uu sii casilo, isagoo ballan qaaday inuu sii deyn doono dukumiintiyo badan oo baaritaan ah oo ku saabsan shilkiisa dhismaha badda wuxuuna qortay xoghayaha amniga bulshada inuu ku biiro baaqo looga qaado xafiiska. Jason Warrenberg wuu ku dilay nin wado weyn oo miyi ah bishii Sebtembar. Noem ayaa sheegtay inay go'aansatay inay uga yeerto Ravensburg usbuucii is-casilida kadib markii dib u eegis ku sameeyay baaritaanka. Xogayaha amniga bulshada ayaa sheegay inuu taageeraysan yahay xil ka qaadista laga sameeyo Ravensburg sababtoo ah ilaalinta kalsoonida shacabka ayaa muhiim u ah saraakiisha sharci fulinta. Sharci dejiyayaasha Iowa ayaa hormariyay sharciga guddoomiyaha heerarka shidaalka ee la cusboonaysiin karo ee ka baxsan guddiga beeraha ee seneedka inkasta oo ay aamin yihiin inay u baahan tahay isbeddel. Sharciga lagu midaysan yahay wuxuu u baahan doonaa baatrool leh ethanol iyo shidaalka isku dhafan ee biodiesel ku dhowaad dhammaan bambooyinka shidaal oo ku yaal Iowa. Laakiin waxay u oggolaanaysaa hal bambo oo ku yaal goob kasta inay ku iibiso baatrool aan lahayn shidaal shidaal. Waxay sidoo kale kordhin doontaa debcaha canshuurta ee tafaariiqleedka.